kulankan oo ka qabsoomay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse ayaa la xiriiriyey in mas-uuliyiinta madbacdaha dalka lagu wargeliyo qaabka sanadka soo socda laba kun shan iyo toban ay wada shaqaynayaan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan iyo madbacdahaasi isagoo wasiirku mas-uuliyiinta madbacdaha dalka u sheegay in aanay wax u daabici karin cid aan sharci u sidan waxay rabaan in markaasi loo daabaco wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan mudane cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo muraha ka hadlayna waxauu yidhi mas-uuliyiinta madbacadaha saaka kulankeennan ujeedadiisa ugu muhiimsani waxa ay tahay inaynu isku wargelino sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo tobanka qorshaha aynu ku wada shaqayn doono waa ogtihiin madbacaduhu waxaa qeyb ka mid a saxaafadda dhinac ahaan waa meel soo saarta maxaan dhahdaa agab sahlaye inay war la fidiyo oo la baahiyo ama la hayeysiiyo ama buwaag la daabaco ama wax lamida iyo wargeysyo la daabaco ayaa ka shaqaysaa buwaag baad daabacdaan hayeysiisyaad samaysaan waxaad samaysaan qoraallo kale oo dhammaantoodun ah kuwo la fidinayo wax la fidinayo oo la baahinayo sababtaasaa isu keen keenta oo badanaa aynu xidhiirkaa u yeelna waxaynu doonaynaa markaa inaynu qeyb ahaan aan idin weydiino waa ogtiinoo walaha wakiiladu waxau imika gacanta ku hayaa xeerkii saxaafadda oo dibahabeyn lagu samaynayo xeerkaa saxaafadda ee dibahabeynta lagu samaynayo qeybta warbaahinta kale ee uu khuseeyo la tanshigii iyo talooyinkii la weydiinayey waa lagala xidhiiray wixii ay bixin karayeen way bixiyeen wax kan waxna way ku dhiman yihiin oo way bixin doonaan oo talooyinka waa la weydiin doonaa idinka qeybtiina ayaanu u baahan nahay idinkana inaanu talo idinka weydiino oo wixii aad kordhinaysaan iyo talooyinka ay idinla tahay inaanu qaadano oo xeerkaasi aynu wadajir ugu talageyno ugu tala bixino maxaan idhaahdaa golaa wakiilada aynu tala ku kordhino ayaan u baahan nahay inaan wax idinka weydiino oo maantaba aan idin faraynaa bal inaad isku noqotaan bal inaad madbacdaha dunida soo akridaan bal inaad madbacdaha dawladaha saddexaad ee dunida soo akridaan bal inaad madbacdaha wadamada koraya ee sidaynoo kalea soo akridaan sida ay u shaqeeyaan xeerarka lagu maamulo iyaga shirkadahoodaasi iyo wixii lamida midna waxa weeye dawladdu xaq waxay idinku leedahay ina cashuur bixisaan cashuurtaa bixisaan siyaabaha iminka laydinka qaado waa taqaanaa inta laydin iloobana waa taqaanaa waxaaba ugu muhiimsan horta inaad marka hore liisan yeelataan liisankaa aad leedihiin aad ku shaqaysaan oo sanadkii ku bixisaan cashuur laba waxbaa markaa jiro liisanka midi waa ka ganacsiga oo meheradiinu waa meherad ganacsi midna waa ku yaroo dawladda hoose idinka qaado oo kaasina waa ka albaabka aad ku furateen oo dawladda hoose a xaqu le inay qaadato midna waa liisanka aad ku shaqaynaysaanba liisanka aad ku shaqaynaysaan weli laydinma siin waxaan doonaynaa liisankaasi ina sanadka cusub ee two thousand fifteenka goosataan sida bahalaha kale ee wargeysyada tviyada iyo wixii lamid ah ruqsadaanu siinaa aan ahayn liisankii caadiga aha ee cashuurta ku bixin lahayn marka waxaanu doonaynaa iminka in cashuurtii bixisaanoo cashuurtii baynu u baahan nahay dalkeenii waad ogtihiinoo ma korayo idinkana dakriga idin soo galay ilaahay ha idiin siyaadiyee bal inaanu ka wada tashanno annaguna aanaan idin caburinine aanu idinla korino baanu doonayna midda kale ee saddexaadan idinku yeedhaynu ka wada hadli doonaa waxa weeye madbacadihiinu waa dalka waxay u leeyihin faa-iido halisna way ku noqon karaan weliba iminka qaarkiin ayaa halkan ka sheegi maayo laga yaabaa inay durba xadgudub yar sameeyeen xadgudubkaasi ayaan doonaynaa inaynu isu tilmaano oo aynu wax isaga tilmaano intaasi kadib dhegeystayaal isaguna halkaasi waxaa ka hadlay mas-uul ku hadlayay afka madbacdihii kulankaasi goobjooga ka ah waxaana uu sheegay inay ku faraxsan yihiin in wada shaqayni dhex marta wasaaradda warfaafinta somalilan balse loo baahan yahay in wasaaradda warfaafintu ay ka jawaabto sida ugu dhaqsiyaha badan baahiyaha markaasi ay qabaan madbacdaha qaranka maadaama oo hadda wixii ka dambeeya ay wada shaqayn yeelan doonaan